haddaba faahfaahinta ciidankan iyo doorka ay ka qaadan karaan dagaalka ka dhankay al-shabaab iyo howlgallada milatari ee ciidanka soomaalidu wadaan ayuu maxamed bashiir cabdiraxmaan ka waraystay sareeyo guuto cumar maxamuud cusmaan oo ah khabiir ciidanka oo ku sugan magaalada muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim ciidamada eritreya ka imaanayo waa ciidan dowladdii hore ay u dirtay oo loosoo oo milatariga loo soo tababaray oo fildiyaasha milatariga marino ciidanka lugta iyo madaafiicda goobta iyo lidka diyaaradaha intaba loosoo tababaro wa marka taliya bal maxay ka bedeli karaan xaaladda amni ee dalka ciidamadu haddii ay helaan xaaladda dalka waxay ka bedeli karaan ciidan tababar fiican la waaye oo dalka loo soo tababaray amniga guud iyo ciidamada howlaha badda iyo howlaha ciidamada lugta milatariga dhiig cusub ayay milatariga kusoo kordhi karaan
marka waad la socotaa dalka dagaallo ayaa ka socda ma kula tahay inay ka qaybgelayaan oo ay u diyaarsan yihiin in dagaalada hadda socda ay ku biiraan
hadda waa ciidan ciidamada milatariga ciidan loo soo tababaro waaye fildiyaasha milatariga ayayna takhaasusyada milatariga ou leeyahay ayayna ka kala tirsan yihiin meel allaala meesha looga baado inay ka howlgalaan ayayna ka howlgelayaa marka wax ma kusoo kordhin karaan baad is leedahay dagaalada hadda socda ee dowladdu ay kula jirto al-shabaab
sideedaba waxaa waaye dagaalada shabaabka ay kula jirto wax weyn ayay ka qaban karaan waa ciidam waa niman dhallinyaraa aqoon-yahanaa waxaa waaye waxbarasho leh muddo dheerna koorsooyin adag oo caskarinimo oo sarkaalnimo loo soo tababaray marka waa ka qaban karaan cololkooda ay la howlgelayaan waana ka qaban karaan waxweynayna ka qaban karaan deegaanadee sida gaarka ah ugu baahan in ciidamadan loo diro mise waxaad is leedahay dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa
walaal dalkaoo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa sideedabana waxaa waaye ciidamada milatarigu waxay la falgelayeen ciidamada macawisleyda oo shacabka ka soo dhex baxay marka waa iyakaas oo iskaashanaayo hadda degaano badan waa ku xureeyeen oo hadda runmidgood meesha la yidhaahdo runmidgood meesha la yidhaahdo ayay sii marayaan ciidanka hirshabeelle hirshabeelle way ka dhammaadeen hataana galmudugaa la gelaya
sida aad maqashay marka ciidamadii maanta ciidamadii maanta ayay soo bilowdeen ma waxay kula tahay in muddo bil ah ay ku soo dhammaanayaan daabulistooda gudaha soomaaliya
ilaa janaayo bilowga bilowga labaatanka ugu horeeya janaayo ayay kusoo dhammaystirmayaan dalka marka ciidankan maxaan kala soconnaa tababarkii ay ku qaateen eritrea iyo waxa tababarkaasi uu kaga duwan yahay qeybaha kale ee ciidamada ee horey dalalka deriska loogu soo tababaray
ciidamadani tababar fiican ayay dowladdaasi eritrea ay soo siisay waana ku mahadsan yihiin takhasusyada ciidanka milatariga ayaana loosoo kala tababaray eventride eventriga badda madaafiicda goobta lidka diyaaradaha takhasusiyada ciidamada oo kala duwan ciidanka milatariga takhasusadiisa kala duwan ayaa loo soo tababaray ciidankaani
sariye guuto cumar maxamuud cusmaan wuxuu u warameeyey wariyaha v o a ee magaalada maxamed bashiir cabdiraxmaan wuxuuna ku sugan yahay cumar maxamuud cusmaan sariye guuto oo ka mid ah saraakiisha ciidamada khabiir ciidanna magaalada muqdisho halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a